Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku duuleysa horumarinta adeegyada waxbarashada iyo xaragaha ku jartay iskuulka New Lafole walibana baahi aad weyn ayuu qabana bulshada. Guddoomiyaha Gobolka Hirshabeellaha Hoose iyo agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo weheliyayana Guddoomiyaha Degmada Afgoye, kormeerayaal iyo Guddoonka Waxbarashada Gobolka iyo maamulka deegaanka Lafole ayaa ka qayb galay xarag jarka, onkoreynta iyo waliba meelaysyo ku hadlaya waalidiinta, ardayda iyo meelo walka barado doonana yay sheegeen inuu baahi weyn oo aan qaban iskuulkuna.
Anaga waalidiintaan ka mid ahay oo ilmaha ardayda oo iskuulkan oo loo furay in macnaha loola baro maarta iyo ilaahay u mahadcelineynaa hay-adda iyo iyo maarta iskuulkan loo dhisay wasaaradda mahad warbashada aan u mahadcelineynaa iyo hay-adda anaga hay-adda noo dhistay iskoolkan oo ilaahay noo soo dhiibay waa ugu mahadcelinaa hay-adda kunseen iyo koonfur galbeed waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta ku qayb galay xarag jarowkan iyo ku hadlaya muhiimadda uu singlaya iskuulka iyo oona sheegay in beeslaan uusaya balse waalidiinta iyo waliba yoonka baaqana in awlaadiyo sheenana hay-adda koonsaan waxay la kaashatay wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed koonfur galbeed iyo maamulka deegaanka iskuulkan wuxuu ka koobmaa lix fasal masqulihii oo gabdhaha iyo wiilasha kale leh iyo xafiisyadii iskuulka waa iskuul danguud oo bulshada leedahay deegaanka Lafoole guud ahaan waxaan ugu baaqayaa bulshada ku dhaqan deegaanka Lafoole iyo nawaaxigeeda in iskuulkan uu yahay iskuul dowladeed oo magaciisna yahay New Lafoole laga bilaabo saacadana oo iskuulkan oo xarig jiran yahay markuu agaasimaha guud iyo gudoomiyaha gobolka ay xarig jiraan iskuulkan waa lacag la'aan marka waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta inay ardaydoodii ilmaha guryaha ay ku haystaan ay iskuulka keenaan maadaama waxbarashadii lacag la'aan looga dhigay buwaagtii iyo agabkii wax ku baran lahaayeen la siiyey ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed fadal cabdulaahi mursala ayaa sheegay iyo ka dadaalayana sidii lanka hirgelin lahaayay goobo walbarasha oo lanka talagelay owlaadan awoodna beesada iskuulka waalidiintiyo mayba wasaaradda iska taxaloojidahay iyo dadaal badan galaasa ini la hirgeliyey ee iskuulu waxbarasho iskuulkan geekamay ku mid ayaa iskuulladaasi oo ku fayidaysan doonto bulshada deegaankan iskuulkan mayba ka taalaha goobo oo dad bulshada nugul oo sida i d b-ga ah ama communitida ka hareeraysan taas oo suurta geliyaasa inayo helan iskuul oo lacag la-aana sifriya walanka dhigada doona mayba juhdigan iyo dadaaladan socda ee ka suurta gallaye bacdi rabbi dadaalka usuub yahay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed silanhela guud ahaan bulsho walbaradahay bulshada deegaankan marlamaad iyo marsadahad may ka wargeliyaanah maadaama iyo iskuulkan nasiib aan waaldadan oo iskuul dhammaystiran qalabshay oo dhismo dhagax ah oo konistanta ah macallimiintiis adeegyadii iskuulkaas la kasoo sii lahay